wat. teedan soo socota magaceeda waxaa la yidhaahaa imtixaan iyo reermiyow laydinka adkaanin dhegaysta haddaad si silsilada usoo dhagaysatay cajradihii hore waxaan u malaynayaa inaad aragtay ama ay ku soo mareen gabayo badan oo ka hadlaya ololihii lagu qaaday jahliga qoraal akrisla'aantii farsoomaali qoridii iyo reermihiga u gudbintiisii farta kanina iyadii oo kale weeye kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo todobaatankiibuu soo baxay wuxuu si kooban ujeedadiisu uga warramaysaa qoraalka farta iyo guubaabada reermihiga oo aan leeyahay barta iyaan reermagaalku idinka tegin oo yuusan idinka adkaanin farbarashada wuxuu yidhi adduunyada asaaskii la dhigay ubadkii udubkii loo taagay aqoon iyo haddaan garasho iyo aragti loo yeelin ama aan iftiin jirin sidaa ma ay ahaateen ummad waliba nolol loo ogiyay ku isticmaashaa hidda iyo af bay leeyihiin dhaqanka awgiis afrikada dhankaa bari u xiga oo dayada taalla intii aan afkeennii la qorin ooda laga qaaday agoon baan ahayn garasho aan lagu ogsoonayn alxamdulilah maansadu hadda ii ogoon tahay ilayska cadceeddii sidii ololka noo muuqda ilayskaa cadceeddee sidii ololka noo muuqda onkadkiiyo hillaacaa dhulkii roobka ku ekeeyi ililaha xareerka ah biyaha oonka naga reebay ubixiyo ugbaadkiiyo nimcada ayda xamashaysan orodkaa dhan loo wada socdee meel la wada aaday israac iyo sinaanta caqliga lagu aqoolayo ammaanka iyo nabaddaa la helay diintii la adkeeyey haddii aan ololahaa la furin eegga soconaya intaasuba marnaba aayo wacan ma ay ahaateene abaal golahu leeyahay siyaad iga guddoon iga guddoon jaalle a iyo ba i iyo ta a iyo ba e iyo ta i iyo jaa taagan o iyo xa u iyo xa baan ku istireexnaaya afartan iyo labadaa codoo laysu soo ururshay ayaa ereyadiisii la qoray ka ambaqaadaana afka hooyo waa malab udgoon ubax sidiisiiye iimaanka deeqow cilmaa ku aasar wuraaye maantuu awood leeyahoo aadan buu degaye u soo urura waataad wax badan ka afxiraydeen magaaladu iftiinkii heshoo aragtay nuurkiiya afar iyo tobnaad bay baryaha noo ahayd wacani afkii hooyo uurkiyo markii oofta laga buuxshay oo aan aqoon yeelanoo waayaha ogaanay ma anaan ilaawina dadkii omaska noo joogay si aqoon darrida looga baxo oonka nagu raagay miyigan kusoo ababnay baa awrta loo raday arday iyo wixii bara jiraa qaatay yaabkiiya aragtidu kuwii ay jeclayd baad aragtidu kuwii ay jeclayd baa idiin imane wax laydinku aaminay inaad urursan doontaane unaad ururin doontaane gobanimo gobanimadii laydiin ogaa aaladii quruxda ku aqbala miduu idinku yidhi odagu weeyaane iyaguna afkiibay sidaan aragtidiisiiye iyaguna afkiibay sidaan ereyadiisiiye ilmihiinna odagiinna iyo adinka ruuxiinna ariga iyo geelraaca iyo ooda kii guraye lo-da kii aroorshiyo midkii dhaanka ku adeega beeraha abuuriyo intii tuulada ag joogta ballan aan adkayniyo waxaan naga ogeysiisa adinkoo ul iyo diirahoo amarka raacaya aqriya qora aqoontaa baryahan ayartiin wacane annagaba siduu noo anfacay waa murtiye eega amuur culusna maahiyo sideed adinku moodeene waa fartii afkii hooyo ood abi tiqiineene kororsada aqoontiinna waa eebba mahadiisa haddaadse beri ogeydeen dagaal uliya tooreya gacantii afkaa loo bedelay oo waydun aragtaane imtixaanka yaan reermiyow laydinka adkaane imtixaanka yaan reermiyow laydinka adkaanin kaasina imtixaankan yareermiyo laydinka adkaanin buu ahaa oo wuxuu ka sheekeynaya fartii iyo dagaalkeedii waa tahay waa tahay kaa waxaan ku xijinayaa tix la yidhaaho ninba maalinkiisa shinnidu malabka saartaa waa soo baxday shan iyo toddobaatankii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii waayaha adduunka maya wallahi saddex iyo toddobaatankii baa waayaha adduunka iyo qofka say umaaweeliyaan iyo sida aan looga maqnaanayn ayay ka sheekaynaysaa wuxuu yidhi inkastoon adduunyadu mudnayn ruux ruuxa madashiisa ninba maalinkiisa shinidu malab ka saartaaye wax kastuu muhdaabay dadaal ugu muhiibtaaye melig iyo sidii boqor ayaa loo mashxaradaayo darajo ay ku maamuustay buu dhabu ma gaabaayo magaciisu caan buu noqdaa meherad yeeshaayo waktigaa usoo maray ayuu sharaf ku ka muuqdaayo markaasaad nimaan malag diriin quruxda moodaayo mushax socodka laafyaha markuu midigtarsaylaayo kibir buu ismahardaadiyaa madaxa taagaayo mataankiisi shalay buu nacaakana mashiiqaayo mawjado shisheeyo hiluu meel fog ka arkaayo ayay muhasha raacdaa naf baan maaran loo helin isagoo ismoogoo hawadu meel la sii socoto oo been maldahan eegayo oo runu malaynayo ayuunbay ma waartee laxdiidan uga meertaa mugdi buu ilayskii noqdaa aragmadoobaad xilligiiyo martabadda isbedela mahadho weeyaane farabku min guushaaba waa mawradaa rogane faarku min guushaaba waa mawradaa rogaane mariirku guntaa xiriirka uu dabamaryeeyaayo mood iyo wuxuu nool lahaa waa mareeg furee goortuu makaab jabay noqdee maaxdii ka idlaato goortuu miciin bido kuwu shalay tamoosaayey oo qaar ku maadsada darxuno oo qaar ku maadsada darxuma noqotay miilkiisi ayuu muruga taahaa cashaa muusena u badani markaasuu qalfoof mara noqdaa aan milgal ahayn isagoo miskiinnimo lafaha magac dhow loo siiyo oo aan marwiya reer lahayn maqaliyeelkeeda oo aan martabadii kal hore meel isku rahaysan ayuu ayuunbaa naftoo laga malmalay mala ka qaadaayo mahuraanka ciiddaa aboor lagu masruufaayo mar haddaan ninkii waa mudnaa magac ku waarayni maxaa nolosha aan madal gafayn uga muraad yeelan nafta maxaan ka maarayn xataa laga maqnaanaynin kaasina wuxuu ahaa ninba maalinkiisa yay shinidu malabka saartaa dhegaysta ajladii sideedaad boggeedii labaad ahna boggii lix iyo tobnaad gabayadii silsiladda ahaa intaa ha kugu joogto ajladda sagaalaad waxaad ka heli doontaa ad leewaayo waxaan kuu raacinayaa intaysan kaa dhammaan dareenjidayaashii maansada nin baa wuxuu yidhi adduunkabana ubad wada habla ah